subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qeyb ka noqon doona maamulka a c c oo si cad markaasi u caddeeyey inaysan ka qaybgeli doonin doorashada maamulka puntland gudoomiyaha gobolka banaadir oo shir gudoomiye shirka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir oo looga hadlay arrimo dhowr ah beelweynta muduloodoo xoolo iyo raashiin gaarsiiyey tacsida allah u naxariistay wasiirad khadiija maxamed diiriye maamulka jasiira oo dhiirigelin u sameeyey ciidanka boliisi militare oo lagu wareejiyey amniga deegaankaasi warka dibadda warkeen aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona iiraan oo lagu eedeeyey inay xootiyiinta gacan ka siiso weerarada maraakiibta israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax axada taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad ee diseembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu dara korona warkayga imeilkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan aan ka horumarnay maamulka a c c khatuma ayaa bayaan rasmi ah uu soo saaray ku caddeeyey mowqifkiisa ku aadan doorashada puntland ee labada kun afariyo labaatanka bayaankan oo warbaahinta uu akhriyey hogaamiyaha a c c khatuma cabdiqaadir axmed oo firdhiye ayaa uu ku caddeeyey inaysan ka qaybgeli doonin haba yaraatee doorashada puntland hogaamiye cabdiqaadir firdhiye ayaa sidoo kale bayaankiisa ku yidhi cid walba oo markaasi ka mid ah a c c khatuma waxaan ugu baaqaynaa inay ixtiraamaan go-aanka iyo rabitaanka shacabka a c c khatuma maamulka a c c ayaa sidoo kale bogaadiyey tallaabadii isimada dhaqanka ee a c c khatuma ay ku go-aamiyeen in gebi ahaanba laga qeybgelin doorashada maamulka puntland
wasalaamu calaa nabiyina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim ilaah baa mahad iska leh maanta waa maalin sabtiya bisha disembar waa saddex iyo labaatan sanadkuna waxa weeyaan labada kun iyo saddex iyo labaatankii waxaan jeclahay inaan halkan ka jeediyo warbixin aan kaga warramayo xaaladda siyaasadeed ee deegaanka s s c khaatumo uu ku sugan yahay xaaladdaas oo la xidhiidha bayaankii taariikhiga ah ee maanta ay soo saareen isimada dhaqanka ee deegaanada s c khaatumo kaasoo ku saabsanaa sida laga yeelayo ama xadidayo mowqifka ku aadan doorashooyinka loo madlan yahay ee maamulka dowladda puntland ugu horeyn isimada dhaqanka waxaan uga mahadnaqayaa dadaalkii dheeraa ee ay ku soo jireen muddadii halganka uu soconayey oo ay iyagu ahaayeen lafdhabarta koowaad iyo hormuudka sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa guddigii saddex iyo soddonka ahaa oo soo hogaamiyey deegaanada tan xilligii ugu adkaa waxaan sidoo kale mahad ballaaran u jeedinayaa shacab weynaha s c khaatumo meel ay joogaanba waxaan leeyahay guul kuwaara maanta isimada dhaqanka ee deegaanada s c khaatumo waxay soo saareen qaraar taariikhi ah oo ka warramaya sida laga yeelayo doorashooyinka loo madlan yahay ee puntland nuxurka go-aanka isimadu wuxuu ahaa in haba yaraatee ayan jiri doonin cid ka soo jeeda ama ka tirsan deegaanada s c khaatumo oo ka qayb qaadan doonta doorashooyinka loo madlan yahay isla mar ahaantan ayan jiri doonin cid ku mateli doonta golayaasha dowladda puntland deegaanada s c khaatumo qaraarkaas waxaa la sugayey muddo kadib shir u soconayey golaha isimada dhaqanka muddo laba maalmooda maamulkuna uu qayb ka ahaa furitaankii shirka iyo ka qaybgalkiisaba waxay isla qaateen go-aan loo dhan yahay ismada ssc khaatumo oo ka turjumaya in deegaanadan ssc khaatumo ay weli ku taagan yihiin qaraarkii iyo go-aankii isimadu ay soo saareen taariikhdii lixdii februari ee labadii kun iyo saddex iyo labaatanka qaraarkaas oo caddaynayay ama lagu sheegay in deegaanadan ssc khaatumo loo samayn doono maamul iyagoo ay iska leeyihiin islamar ahaantaana gacanta ku dhigi doona maamuli doona metelina doona deegaanada tan maamulkii la dhisay kadib shacabka iyo maamulka ssc khaatumo iyo golaha sare ee dhaqanka waxay dhammaantood u guntadeen sidii deegaanada looga sifayn lahaa maamulkii soomaalidiidka ahaa iyo maleeshiyaadkii ka yimi hargeysa iyo burco iyo nawaaxigeeda ugu dambayntiina waxaa lagu guulaystay halgankaas shan iyo labaatankii agost sanadka labada kun iyo saddex labaatanka guushaa kadib muhiimadda ugu weyn ee hor taallay maamulka s c khaatumo iyo shacab weynaha s c khaatumo waxay ahayd sidii loo xaqiijin lahaa amniga iyo degenaanta iyo xasiloonada siyaasadeed ee deegaanada tan gebi ahaanba maamulka puntland sidaad ka warqabtaan waxaa la aasaasay sanaddu markii ahayd laba kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashankii gobollada tan ama deegaanada tan s c khaatumo waxay ahaayeen hormuudkii ama lafdhabarkii ka qayb qaatay dhisidii iyo egleeridii iyo dhaqaajidii maamulka dowladda puntland dowr weyn way ka soo qaateen kadib markii duruufihii ay isbedeleen xag amni xag siyaasadeed iyo xag nololeedba saynu soo sheegnay go-aankii waxaa soo baxay s february lagu cadaynaya ama lagu qeexayay in deegaanada tan ay yeelan doonaan maamul iyaga gaar u ah maamulkaas waxa uu ka mas-uul yahay metelaadda gacan ku-haynta iyo socodsiinta nolosha guud ahaan deegaanada ss khaatumo iyo dadkeedaba iyadoo oo laga duulayo axdiga kumeel gaarhka ah ee u degsan maamulkan ss khaatumo kaasoo awood u siinaya golaha isimada dhaqanku inay iyagu go-aan ka gaadhaan duruufaha iyo arrimaha saamaynta ku yeelanaya jiritaanka maamulkan qodobkaas oo ku xusan axdiga kumeelgaarhka ah qodobka afar iyo labaatanaad faqraddiisa labaad
kaasi waxa uu ahaa hogaamiyaha maamulka a c c khaatuma axmed cabdiqaadir axmed oo firdhiye oo ka hadlayay go-aanka ay soo saareen oo ku aadan in aysan ka qaybgeli doonin doorashada maamulka puntland dhanka kalena markaan haddii aan eegno guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jamcaale madaali ayaa shir guddoomiyey shirka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir waxaana loogu hadlay shirkani dardargelinta howlaha degmooyinka iyo qorsheynta hortobinta markaasi maamulka gobolka banaadir ee sanadka fooda nagu soo leh ee labada kun afar labaatan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh ayaa ka warbixiyey isbedelka amni ee ka jira gobolka banaadir isagoo madaxda maamulada degmooyinka iyo deegaanada kula dardaarmay xoojinta amniga caasimadda la dagaalanka maandooriyaha iyo in markaasi la isku xiro bulshada iyo laamaha amniga si looga hortago wax walba oo lidi ku ah amniga ugu dambeyn duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa faray maamulada degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir in si wadajira loo shaqeeyo ama looga shaqeeyo nadaafadda iyo bilicda caasimadda islamarkaana la isku xiro layskuna markaasi la yskula xisaabtami doono gaabis weliba oo ku yimaada adeegyada loo hayo bulshada caasimadda dhanka kalena markaan haddii aan eegno beelweynta mudulood ayaa markaasi xoolo iyo raashin gaarsiisay tacsidaala u naxariistay wasiirad khadiijo maxamed diiriye sida warkaan uu ku dheereynayo cabdifitaax muumin ilkacsi
isgargarto isgarab dega allah ka dhigo kuwii tolkasay khadiijuha is uhay allah ka dhigo ilaahay idankiisa annankuna waa u ducayna ducadayna allahu aqbar
beelweynta mudlood ayaa waxay maanta geysay tacsid allah u naxariistay wasiir khadiijo maxamed diiriye geel iyo raashiin ay ugu qayb qaadanayaan ducada marxuumadda dhaqanka haweenka dhallinyarada iyo siyaasiyiinta beesha oo ay horokacayeen ugaas maxamuud cali ugaas boqor cabdulaahi geedisha door iyo imaam maxamed yuusuf iyo ehelka marxuum khadiijo ayaa ka qayb galay madasha lagu wareejinaya geel iyo raashiinka ugu horeyntii waxaa madasha ka hadlay ugaas maxamuud cali ugaas ugaaska guud ee beelweynta mudulood iyo boqor cabdulaahi geedi shadoor kuwaa oo ka tacsiiyey geerida wasiirkii haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya khadiijo maxamed diiriye
dabcan qaraawadu geed kuma kulmi karto laakiin waxaan idin sheegaynaa inaan maaragtay kulligeen kalgacal u qabno gabadheeni inay nala joogtana aan jecleen laakiin ilaahay oofsaday qadartuna mar walba waa imaanaysaahay waxaan rabnaa in raalli lagu ahaado intaas kadib waxaan rabnaa socodkeenna oo aan ahayn socod mudulood u qalma haddana maxaa lihi jiray ee uun duruuftu kaliftay inay idin hor yimaadaan waxaan ku soconay qaabkaan u soconno oo iska uun iska socod ah waxaa warbixinteeda idin sii doona wasiiraddii allah u naxariisto gadaasheedana alla nama fidneeyo muraadka muslimku leeyahoo dhanna allaha sahlo kelmadaha aan sheegayno ducada ugaaska imaanka iskale ee xoogaa waxaan isleeyahay warka ku badsee walbase waxaa walba idin deeqa wejigaanyaa idin deeqa imaadkaanyaa idin deeqa meel lasoo maraa la waayey ilaa iridii xaggayso waa la jiraa rabitaanka cidda keeraa iyo geeridii gabartii ay dhibatay in ilaahay u raxmado u duceyno intaasaan isugu nimid brofeor senator dufle oo ku hadlayay magaca siyaasiyiinta iyo jawaahir baarkab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir islamarkaana ku hadlayay magaca haweenka ayaa dhankooda ka hadlay madasha wareejinta xoolaha iyo raashiinka kullu nafsan daakhatilmad naf walba way baxaysaa waxaan leenahay khadiijo allah u naxariisto ilaahay jannada ha geeyo aktiyaalaan nahay ehelaanu ahayn gabaran ku faannay ahayd gabarna jecelay ahayd ilaaha naga jeclaaday la joogi maayo waxaan rajaynaynaa ka codsanaynaa dowladda iyo qof walboo muwaadina oo la shaqeeya khadiijo in maaragtay hawsheedii halkan ay ka socoto loo duceeyo siyaasaddii ay ku soo dadaalaysana annagana haddaan nahay haweenka ama gabdhaha habtiyaasha iyo habreeraha u aha ama gabdhaha soomaaliyeedba ma gaari karno waxay qabanaysa ma karno laakiin waa isku dayaynaa labadii meydoo la soo mariyey ayaa daliil u ahayd maalin dhaweeto janaasadeedii iyo kasoo qaybgalkeedii wixii intii ka soo qaybgashay tiradii iyo soomaaliya meel kaste goobta si loogu soo maaragtay murugooday inay ahlujanna tahay insha allah ahlujanna allah ka dhigo waxaan leenahay yani gadaasheeda ilaahayna ma fidneeyo reerkii ay ka baxday iyo ehelkii iyo caruurtii iyo asxaabtii iyo walaalihii iyo abtiyaashii iyo awoyaashiina waxaan leenahay sabr allah allah naga wada siiyo xildhibaan yuusuf xayle iyo weliba dhaqanka beesha marxuumad khadiijo maxamed diiriye ayaa dhankooda ka hadlay madasha tacsida waxaa maanta ka markaad kacaya haddaa abtiyaal iyo abkooyaal tihiin in aad gabadhiina aasteen oo aad duugteen sidaa ay ku dhan tahay waxaa waa yacni cabbaaraad taagnayn dadkana meel dheer u socdaan hadalna waa inta haarlo hore loo dhahay inshaa allah waxaa ilaah ka baryaynaa inuu ilaahay naga wada sabar siiyo dhammaanteen ducada dadkii iska lahay oo hayahaysanay gabadhtaan waalidkeer ahay waa duceeyeen waana soo diiqeen waana duceeyeen diiqaduurana ilaahay idinkiisa tii jaarisa alla uga dhigo allaha ka dhigo ilaa idinkiisa abtiyaale waa mahadsantihiin waana hayahaysana waan laydinka filihaya waana idinka timid
dhankii kalena markaan haddii aan eegno maamulka deegaanka jasiira ayaa dhiirigelin u sameeyey ciidanka boliisi militari ee lagu wareejiyey amniga deegaankaasi sida warkan uu halkaasi nooga soo diray ibraahim mayu
taliyaha ururka koowaad geelkan oo ah soo dhoweyn soo dhoweyntii deegaanka idinku soo dhoweeyo waa nagala guddoon
maamulka deegaan xeebeedka jasiira oo wakiil ka ah guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim bare ayaa maanta dhiirigelin iyo soo dhoweyn u sameeyey ururka koowaad guutada labayo tobanaad ee boliisio militaro oo loo soo wareejiyey sugidda amniga deegaankan si loogu dhiirigeliyo shaqada ay qarankan u hayaan waxaa lagu wareejiyey hal halaad oo geel ah oo loogu talagalay ciidankan waxaana wareejiyey maamulka deegaanka jasiira oo ugu horreeyo guddoomiyaha maamulka deegaanka cabdulaahi maxamuud nuur cabdalla asad iyo guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda deegaankan abshir xasan caduw baakaati waxaana maamulka deegaanka jasiira oo ka wakiil ah maamulka gobolka shabeellada hoose kala wareegay taliyaha ururka koowaad kabtan muxdiin cali cabdi booliisyo militaro waana ciidankii ka shaqeeyey in dib loo soo celiyo amniga deegaankan ugu horreynna waxaa goobtan ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda deegaanka jasiira cabshir xasan cadow baakaati waxaan leenahay soo dhowaada ururka koowaad ee guutaa labaatanimadiisa militaariga soo dhowaada kusoo dhowaada deegaanka jasiiro waxaa waaye waa ku faraxsanahay maatinkiina shaqada aad haysiin iyo sida aad waajibaadkiida waajibaadkiina u gudaysiin annaga idinma farayno waajibadyadiina iyo waxaa idin horyaalla waa dad maxay aheetooday u diyaarsanaa tihiin inaan waxaa waaye ka maamul ahaan idinla shaqayno wada shaqayno cadowga gudaha iyo halka dibadda aan iskala shaqayno diyaar ayaan u nahay waxaan diyaar u nahay meel kastood gashiin inaan idinla galno maamul guryihiisa fafadho waxaa waaye ninka la meelaha telefoonka soo diray inaan kaa naqan marka waxaa waaye gacmo furaan ku soo dhoweyhaynaa waa idinku faraxsannahay waxaa waaye gacmo furaan ku soo dhoweyhaynaa soo dhowaada aan idin leenahay deegaankiina ku soo dhowaada dadka deegaanka u dhashaa tihiin dadka u dhimalaha ayaa tihiin waxaan diyaar u nahay inaan idinkala shaqayno amniga iyo xasiloonida iyo maxay ahtooday wax kastoo maxay ahtooday waajibaadahoo deegaanka naga saaran ama idinka idinka saaran inaan iskala shaqayn ayaan diyaaruna gudoomiyaha maamulka deegaanka jasiira cabdulaahi maxamuud nuur cabdalla asad oo u mahad celiyey taliska booliisiyo militaro ayaa u sheegay in ay sii laba jibaaraan shaqada culus ay u hayaan qarankan ahaan anoo ku hadlaya afka maamulka deegaanka jasiira iyo maamulka gobolka waxaan ku faraxsannahay maanta inaan soo dhoweyno ururka koowaad guutada labaatan iyo labaad ee bulisiya militaro taariikh kooban maxaa la lahaa taariikh qurxan oo isku leenahay bulisiya militaro oo ah taariikhdaasoo ah in ay meeshaan amnigeedii dib u soo celiyeen muddo dheer oo dayac ah kadib marka ururka waxaan leenahay soo dhowaada waa idinku faraxsannahay idinkana insha allah waxaan rajaynaa in aad sida ugu fiican waajibaadkiina amniga ah u guda doontaan sidoo kale fursaddan waxaa uga faa'iidaysanaa marka guud ahaan dalxiisayaasha haddii la dhihi jiray jasiira amni ma ahan hadda waxaan leenahay amni buuxa laysku halay karo ayaa ka jiro dalxiiskiina ku soo dhowaada qeybaha kala duwan ama waaxyada kala duwan ee dalxiiska jasiira ku soo dhowaada soo dhowaadaan leenahay waxaana filaa bulisiyi militari iyagana in ay noo noqon doonaan gacantii booliska u dhigantay inay noo noqon doonaan waxaana rajaynaa insha allah inaan ka wada qayb qaadan doonno deegaankan maxaa la dhahaa deegaankan amnigiisa iyo horumarkiisa inay nagala qayb qaataan
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaan xeebeedka jasiira ee gobolka shabeellada hoose
waa tahay dhegeystayaal guud ahaan warkiisu waxaad kala socoteen raadiyaha dalsan waanaga intaa
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talalhel